أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii labaad si buuxda gacanta ugu haya degmada muqokoriih ee bariga wilaayada hiiraan saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayladhaamiyey weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ah ee shalay ka dhacay degmada muqokori howlgal qorshaysan oo lagu ikhtiyaalay saraakiil ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ardayda madarasada abuubakaru sidiiq ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii labaad si buuxda gacanta ugu haya degmada muqokorih ee bariga wilaayada hiiraan yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya waxaa maalinkii labaad ay raayada tawxiidku ka taagan tahay degmada muqokori ee bariga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan kadib dagaaladii xoogganaa ee shalay lagu soo afjaray saldhigyadii cadowga ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligii gacanta ku haya gacanku haynta degmada iyadoona ay xaaladdu degan tahay bakhtiyada maleeshiyaadka murtadiinta ayaa daadsan waddooyinka iyo duleedka degmada muqokori kuwaasi oo ay ku jiraan saraakiishii horkacaysay duulaankii ashaadala dareernimo howlgalladii shalay ayaa rucbi iyo argagax xoogan ku reebay kooxda riddada soomaaliya iyadoo cabsi iyo qoobgariir laga dareemayo magaalooyinka kale ee ay ku sugan yihiin ee dhaca isla gobolkan duulaankii muqokori ayaa qayb ka noqonaya silsilado howlgallo ah oo allah fadligii ciidamada mujaahidiintu ay bishii shacbaan ka soo bilaabeen wilaayada shabeellada dhexe kuwaasi oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaanno fara badan sidoo kale dhammaan waxaa degan xaaladda deegaanada dhaca bariga wilaayada hiiraan laga soo bilaabo yosooman ilaa iyo mubaax dhanka kale qaar ka mid ah saraakiisha murtadiinta ee shalay ka badbaaday weerarkii muqokori ayaa nolol iyo geeri toona lagu sheegin halka kuwo kalena ay carar ku galeen maxaas kuwo kalena ay bakhtiyadoodu waran yihiin fagaaraha dagaalka aad baad u mahadsantahay yaasir saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayladhaamiyey weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee shalay ka dhacay degmada muqokori abuuxasaan ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixin arrimahaasi ku aadan saraakiishii iyo madaxyaweyntii hogaaminaysay maleeshiyaadka riddada ee shalay lagu laayay weerarkii cagmarinta ahaa ee ay ciidamada shabaabul mujaahidiin ku xoreeyeen degmada moqokori ayaa markii ugu horreysay ka hadlay la wareegitaanka mujaahidiinta ee degmadaas guddoomiyihii murtadiinta ugu magacownaa degmada moqokori ee shalay dagaalka looga saaray degmadaas ayaa ka mid ah murtadiinta sida weyn ooga qayla dhaamisay furashada mujaahidiinta ee degmadaas murtadkan ayaa xusay in degmada moqokori ay fariisimo ciidan ku lahaayeen saddex ciidan oo ka tirsan riddada kuwaasoo shalay magaalada looga saaray weerarkii cagmarinta ahaa ee camaliyadda istishaadiga ku bilowday wuxuu qiray in dagaalkaasi khasaaro culus lagu gaarsiiye murtadiinta isaga oo dhanka kala sheegay in saraakiil ciidan oo ka tirsanaa murtadiinta ay ku waayeen weerarka wallaahi muqkori horta inaa laga qabsado un baa ka dhacday sideedana biniaadamku markuu dagaal ku jiro marna waa guulaysaa marna waa laga guulaystaa dadkii qaar ka mid ah markii difaacyadii ka baxay ciidamo dawlana waa joogeen oo waa ku dhinteen oo waana ku dhaawacmeen oo ciidamada nisa ah iyo ciidamada milatariga labaduba waa joogeen laakiin dagaala sidiisaba waxa ah noocyo badan u dhaca marka anaguna kama duwanin hadda laakiin guuldarradu wax micnaa ma laha in magaalada qabsadaan ma waa jira hal nin oo sargaala oo lala yahay waa jira oo nisa ahay magaciisa cabdixeesh aa layidhaha cabdixeesh in daraato waxaa dhacday inaan xitaa shilaalan dhaawaca ku qaadnaan weyne annaga dhaawaceeniyaan waayne waxaan ku qaadno toban jeeraan ka codsanay dowladda xataa meseejiyaan u qoray rag waaweyn aan ka codsaday oo saraakiila oo waxuu ahaa dowladda jawooyin sare ka haya ilaa haddana wax jawaabo kama hayn murtad maalig cabdalla oo ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada sidoo kalena ka tirsanaa qabqablayaashii hogaaminaysay maleeshiyaadka riddada ee shalay dagaalka looga saaray degmada moqokori ayaa xaqiijiyay in magaalada ay gacantooda ka baxday wuxuu tilmaamay in maleeshiyaadka murtadiinta jab xooggan lagu gaarsiiyey dagaalkaasi khasaaraha nafeed iyo midka dhaawac ee weerarkaasi lagu gaarsiiyey murtadiinta ayuu sidoo kale soo hadal qaaday iyo in magaalada si buuxda ay gacanta ugu dhigeen mujaahidiinta xaaladda hadda moqokori waxay ku jirtaa gacanta al-shabaab asbuucii hore aniga si shakhsigana aan u joogay toddoba maalin magaalada beled moqokori halkaas oo aan ka shaqeynayay nasiib darro maanta ayay la wareegeen haddadaan aan kula hadlaya dhaawac ayaa lasoo wadaa dad ayaa ku dhintay maanta qarax ayay magaaladii geliyeen dagaalna sidiisaba maalina waa guulaysanaysaa maalina waa lagaa guulaysanayaa sidoo kale mid ka mid a qabqablayaasha riddada ee lagu jabiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay bariga hiiraan ayaa dhankiisa qiray in degmada moqokori laga saaray maleeshiyaadkooda kadib markii weerar cagmarinna halkaasi ay ku soo qaadeen ciidamada shabaabulmujaahidiin murtadkan oo uu argagax ka muuqday ayaa tilmaamay in saraakiil iyo askar looga laayo weerarka wuxuu si gaara u xusay mid ka mid a saraakiishii dagaalka lagu dilay kaas oo ah murtad mawliid banjar meeshaan nimankan qaraxyii lasoo galeen meeshaasi qaraxyina kusoo galeen dadka wixiina waa kala firdhadeen hadda juq baa lagu jiraa wallaahi mookuri hadda xaalkeeda wax qof wax ka sheegi kartaa ma jirto hadda ciidamadii jirana waa kala farxadeen saasi way u dhaceen marka nin hadda dadku magaalada xoogaa geesaha looga baxay maadaama ay qarax qaraxyo badan ay yimideen yaa dadkaas waa waa dhintay allah naxariis weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay degmada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan islamarkaana mujaahidiintu ay kula wareegeen gacankuhaynta degmadaas ayaa noqday weerar bannaanka soo dhigay fashilka iyo jabka cadowga allaah uu kala kulmay duulaankii uu saddex sano ka hor kusoo qaaday qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga aad baad u mahadsantahay abuu xasaan howlgal qorshaysan oo lagu ikhtiyaalay saraakiil ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya maahir moxamed ayaa inoo eegaya warbixintaasi howlgal qorshaysan oo saqdii dhexe ee xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya ay mujaahidiintu ku dileen cadow cali buurey oo ahaa guddoomiyihii dowladda kaafiradda kenya ugu magacownaa deegaanka qarso waxayna mujaahidiintu guddoomiyaha ka furteen qori a k afartan iyo toddoba ah sidoo kale mujaahidiintu waxay howlgalkaasi ku dileen sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray nuur gaabis cali kaasi oo si gaar ah ula shaqayn jiray ciidanka afduubka ee dowladda saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa muddo ku daba jiray labadaasi sarkaal kuwaasi oo dhibaato xoogan ku hayay bulshada muslimka ah ee ku dhaqan deegaankaasi dhanka kale gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka mandheera iyo raamo ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya qaraxa ayaa haleelay oo burburiyey gaari kooyal ah oo kolonyada qayb ka ahaa waxaana sidoo kale bakhti iyo dhaawac ku noqday askartii kufaarta kenya ee la socday gaarigaasi aad baad u mahadsantahay maahir ugu dambeyntii ardayda madarasada abuubakar u sidiiq ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bokool xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa mar kale inoo eegaya warbixintaasi can abi hurayrata radiallahu can qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ina fi ljannati mi'ata daraja أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين درجتين كما بين السماء والأرض رواه البخاري iskuulka abuubakar usidiiq waxa uu ka mid yahay iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool waxaana dhigta arday da'yar oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo marka la fiiriyo da'dooda iyo aqoonta ay xambaareen ay tahay kaaf iyo kala dheeri waxaan leenahay maashaa allah dhowaan ardaydu waxay sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen qaar ka mida aqoontii iskuulka ay ka barteen kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday gudaha iskuulka abubakar sidiiq ee deegaanka ceel ansaar munaasabadda waxaa goobjoog ahaa culummo waalidiin waxgarad ganacsato iyo marti sharaf kale kuwaasoo si weyn u dhuuxayay midhaha ay gurteen carruurta ay dhaleen iyo aqoonta la baray taas oo farxad gelisay ujeedka bandhigga waxa uu ahaa in la muujiyo waxbarashada ardayda iyo heerkooda aqooneed siday ii sheegeen qaar ka mida macallimiinta iskuulka haddaba waa kan qayb ka mida bandhiggii ardaydu ay sameeyeen التوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة فنؤمن بأنه رب العالمين وخالق كل شيء ومالكه المتصرف فيه ومن أفعال الله سبحانه وتعالى تدبير الأمور وإنزال الغيث ونحو ذلك وهذا التوحيد قد أقر به الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون بحمد ربي أبدأ المنيرا ثم الصلاة والسلام سيرا على نبينا اسمه محمد أبو عبد الله منه مفرد وجد شيبات عبد المطلب من نسل عدنان وأصل العرب وأمه بنت لوهب آمنة أجداد بين قريش كينا مولده في البلد الأمين أعمى قدم الفيل للتبين في يوم اثنين ربيع الأولي في ثاني عشره حسابا عولي مسترضعا أتام مع حليمة في ثاني عشره حسابا عولي فأولا راع مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب وحسن ظن وتوكل رجا حب وتوحيد ومن خاف نجا وقر نبيه وعظم سنته قدم على كل الورى محبته وبر والديك ولتطعهما تفز وصل أيا بني الرحما بجل كبيرا وارحم الصغيرا وساعد الضعيف والفقيرا وكن شجاعا صابرا كريما وشاكرا وفطنا حليما waxbarashada waa furaha nolosha waxay wilaayada islaamiga ee bakool xoogga saaraysaa waxbarashada ardayda da-da yar kuwaasoo loo furay macaahid maraakiis iskuulaad iyo goobo kaloo waxbarasho say u noqdaan kuwo anfaco naftooda iyo nafta muslimiinta intaba aad baad u mahadsantahay abuu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu